slash VOA1 The Hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee dharka filmiyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegeysanaysaan bogga v o a somaly com duur wanaagsan dhegeystayaal idarkiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka dhallinyarada maanta waa arbaco labada bisha februari sanadka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo halkan washington waa shanta iyo barka aroornimo idaacadda barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan qodobada aad ku daawan doontaana islamar ahaantaasina ku dhegeysan doontaan barnaamijka maanta waxaa ka mid ah dhallinyaro ku dhaqan magaalada laascanood oo ku midoobay shirkad ganacsi kuwaas oo dadka magaalada ku dhaqan ugu adeega gudaha magaaladaasi laascanood
waxaan ugu talagalnay inay dadku kaga maarmaan magaalooyinka waaweyn waxay ka helayeen hadday argeyso noqoto hadday xamar noqoto iyo hadday dubay noqotoba intaba waxaan ugu talagalnay alaabtay ka heli lahaayeen inay halkan ka helaan
waxaa sidoo kale aan idin haynaa waraysi ku saabsan khibradda uu macallinka kala kulmamo inta uu ku guda jiro waxbaridda ubadka heesihii ciyaarihii ayaan barnaamijka ka marnayn intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada sarkaal sare oo ruushka oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobey ayaa arbacadii si kulul u weeraray diblomaasiyadda britain saacado uun ka hor inta aanu boris jones la hadlin valadimir putin si uu isugu dayo inuu qaboojiyo xiisadda ukrain marbal waxaa jirta buu yidhi fursad diblomaasiyadeed laakiin dhab ahaantii kuma kalsoonin diblomaasiyadda britain raalada dhegeystayaal ayuu yidhi dmitriv oo ah safiir ku-xigeenka qaramada midoobey oo waraysi siiyey sky news waxay intaasi la tahay buu yidhi in sanadihii ugu dambeeyey diblomaasiyadda ingiriisku ay muujisay in aanay gebi ahaanba qiimo lahayn runtii ma doonayo ayuu intaasi ku daray in aan qofna xumeeyo gaar ahaan saaxiibadeeda wanaagsan diblomaasiyadda ingiriiska laakiin runtii natiijadu ma aan wax lagu faano ayuu hadalkiisa sii raaciyey ra-iisul wasaaraha britain ayaa booqday kiev talaadadii isagoo ka digay in ciidamada ruushka ee lasoo dhaabay xadka ay yihiin khatar cad oo jirta kuna wajahan ukrain johnson ayaa lagu waday inuu maanta khadka telefoonka kula hadlo hogaamiyaha dalka ruushka valadimir putin si xiisadda loo qaboojiyo masar ayaa la saxiixatay kuuriyada koonfureed heshiis milatari oo ku kacaya hal dhibic lixdan iyo lix bilyan oo doolarka mareykanka sida milatarigu maanta uu sheegay isbuuc kadib markii washington ay ogolaatay in hub badan laga iibiyo qaahira heshiiska is-afgaradka ayaa waxaa la saxiixday talaadadii intii ay socotay munaasabadda ay kasoo qaybgaleen wasiirka gaashaandhigga maxamed zaki iyo madaxa maamulka barnaamijka iibsiga difaaca kuuriyada koonfureed ee kang un ho heshiiska ayaa dhigaya in maamulka wadajirka hahiy iyo soo saarista nidaamka hubka ee k a ee warshadaha hay-adda qaranka ee masaaryada ee waxsoo saarka milatariga iyada oo loo kaashanayo lala kaashanayo aan idhaahda shirkada kuuriyada koonfureed laga leeya oo la yidhahdo hanwa ayaa lagu yiri bayaan milatarigu uu soo saaray maanta bayaanka laguma shaacin qiimaha heshiiska balse kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay inuu ku kacayo in ka badan laba trilyan oo lacagta kuuriyada koonfureed oo u dhigata qiyaastii ku dhowaad laba bilyan oo doolarka mareykanka warkii dunida waanaga intaa war wanaagsan dhegeystayaal idinkiinba meel kastoo aad joogtaan halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a nu gudagalno qodobada kale ee barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada maanta idinkugu hayno macallimiintu waxa ay ka mid yihiin dadka lafdhabarta u ah bulshada islamar ahaantaasina soo saara jilalka kala gedisan ee soo baxaya barbaaryana dhinaca wanaagsanna ku jiheeya waxa ay la kulmaan intaay ku guda jiraan waxbaridda khibrado kala gedisan oo ay kala kulmaan dhallinyarada ay waxbarayaan iyo ardada maxamed idriis areeye waxauu ka mid yahay macallimiinta dhigta dugsiyada hoose ee dalka jabuuti waxa uu la hadlay wariyaha v o a ee dalkaasi sagal siciid faarax
horta sagaley sidaa sheegtay magacayga waa maxamed idriis areeye waxaan ahay macalin macalinku horta anigu markaan yaraa xataa laftarkeeda waxaan waxaan ku hamin jiray inaan wax dhigo iminkaoan weynaadayna waxaan ahay macalin barefka dhiga iyo macalin iskoolka dawladda xataa dhiga aroortii ayaan ahay marka macalimadu waa holo adag runtii sababtoo ah waxaad haystaa intaasoo kalaas oo ka kala kooban intaasoo arday oo arday walba uu leeyahay dabeecad gooniya dabeecaddiisii dhabta ahayd sidaas awgeed ayaa macalinka laga rabaa inuu ardaydaas oo dhan dabeecadoodii inuu ku muquuniyo dabeecaddiisii keliya ahayd markaa dulqaad midbaa xaggan ka hadlaya midbaa maxay ahayday diyaalka maxay ahayday qalqaaliya oo waxdilaba midbaa adiga isku kaa taagaya midbaa canaaga midbay adag tahay inaad wax fahansiiso adag dadkaasoo dhan baa lagaga baahan yahay inaad maxay ahayday hal qof aad ka dhigtid oo aad soo saartid sababtoo ah maxay ahayday macalinkun waa macalinka soo saaraya ubaxa dalka marka shaqadan waa shaqo gu adag waa responsibility weyn ama waa mas-uuliyad xoog weyn oo saaran macalinka macalinkuna waxaa mar walba muhiima inuu maskaxda ku hayo inuu yahay inuu yahay qaabeeyaha ama habeeyaha mustaqbalka waddanka sidaas awgeed macalinku mas-uuliyad weyn baa saaran runtii macalimiinta oo dhan waxaan odhan lahaa maxay ahayday mas-uuliyad iska saara maxay ahayday ciyaalkan aad u dhigaysaan maxay ahayday waxaanaad kula dhaqataan sida ugu wanaagsan ee aad ugula dhaqmi lahayd ciyaalkaaga oo kale runtii waxaa i cajabiyey hadalkaaga waxaa tidhi boqolaal dabeecadood kala duwan waa inaad taada ku muquunisid marka say u suurtageli kartaa inaan boqolkan dabeecadood ciyaalkan kala duwane mid caadi mid waalo mid xaafadii islaantii odagis fureen mid xanaaqsan seed taada ugu muquunin kartaa see awoodda say u isticmaali karaysaa waa waa sahal sagalay sababtoo ah macalinku macalinku markuu yahay macalin garanaya istaraatiiji badan oo ma qaabo badan oo yaalkan loogula dhaqmo kii qalqaaliya macalinku qalqaali buu noqonaya kii kii maxay ahayde kii yara kii degan wuu deganaanaya kii maxay ahayday tarbal makerka ah ama rabshoolaha ah isaga rabshoolo ku noqonayo maxay ahayde marka uu uu kaga waali right marka hadba sida uu ardaygan yahay ayuu macalinku noqonaya sidaas awgeed ayaa macalinka laga rabaa galaaskan oo dhan si aanay u lumin waxbarashadii ama hadafkii uu yimid ardayga ardaydan ay u yimaadeen sababtoo ah ardayda halkan u yimid qaar baa doonay inay wax bartaan qaar baa doonay inay wax baran qaar baa toosig u yimaada sidaas awgeed macalinka ayaa laga rabaa inuu qaarkan toosiga u yimidayna uu ka qabto dadkan wax baranaya qaarkan wax baranayana uu u gaadhsiiyo hadafkay doonayeen marka sababtan dabeecadduna waxaa weeyaan waa hadba sida uu ardaygan yahay inuu u ahaado macalinkuna taasaan ka wadaag adiga adigoo kaltus ahaan markaad subaxi gaaska soo gasho waxyaabaha aad ku bilowdo ma ciyaalka uhanjabtaa ma cabaar baad daadaawataa ma indhaha maxaa xasbaysaa
runtii markaan subaxii saa u soo gala galaaska subaxii waa la wada faraxsan yahay horta sababtoo ah xilli waa xilli qof walba uu nashaad yahay ardaygu enerjigiisii uu buuxaa macalinku sidoo kale uu buuxaa markaad saa u soo geshid baa horta waxaa wanaagsan in uu macalinku ciyaalka uu salaamo maxaa yeelay dejiyo maxaa yeelay anu shakhsiyan shakhsiyan inuu marka ugu horreysaan saa galaaska u soo galo waxaan isku dayaa inaan ciyaalka aan hanto quluubtooda iyo attentionkooda ama maxay heday soo jeeditoonkoogii aan hanaanto oon galaaska halkan ilaa halka ugu dambaysa aan saa markaan u wada maro maxay heday aan wejiyaashooda ka dheehdo ama aan arko ciyaalka maxay si ay attentionkooda aan u hanto waa inaan saa uga hanto wada dhex maro qof walba aan weydiiyo wuxuu xaaladiisa siduu saa kusoo kacay ka war xaafadii maxay heyd maanta waxaan dhigana ma la socotaa maanta taariikhdu waa imisa haa maanta taariikhdu waa imisa shalay tool maxaan ku joogsanay maanta maxaan dhigan rabnaa waxaasoo dhan markaan waheeyo ardaygu uu ku dhacaya wadiiqadii aad doonaysay inaa maxaa heeday uu ku dhaco marka sidaas awgeed anu hababka habaan isticmaalaa haddaan ahay maxamed ka ahaan kulligeen dadka wax bartoo dhan macalin macalin waxaa jiraa jeceshahay adi macalimiintaadii kuwa ugu jecleed
way jiraan macalimiin aan xoogu jeclaa macalimiin dabcan way jiraan dabcan way jiraan macalin ma ma ma ilaawi karo macalimiinta qaar sababtoo ah markaan anigu markaan yaraa waxbarashada waan jeclaa ma ahayn rabshoole waa waa iska deganaa waa iska deganaa marka macalinka macalin walba wuxuu jecel yahay qofkan degan ardayga degan ee raba maxay ahayd inuu wax barto ma og tahay marka macalin aan iska hor imanay ma garanaya inta wax baranayay marka macalimiinta oo dhan anigu waa iigu wanaagsanaayeen macalin macalin macalin waa jiraa aan si maxay ahayday heer sare ah dee qalbigayga aan ka bixin wuu jira oon hababkiisii isticmaalo maxay ahayday waa hababkaasna waa hababkaan aan hadda isticmaalo anigu marka iminka ma- qaar haddaan ka sheega waxaa jira macalin la odhan jiray ma- macalin yaasiin oo iminka ah iminka macalin ahayn laakiin asbakteer ah macalinkaas oo kale xoog xoog- xoog buu ii hantay maxay ahayday qulubtayda mana ilaawo macalinkaas yaasiin ayaa la yidhahda hadduu lacala ismaqlo ha yaasiin baa la yidhahdaa Okay.
marka waa asbakteerka jabuuti ee iskoolada hoose iminka okay macalimiinta kale dhalinyarada maxaa kula talin lahayd macalimiinta dhalinyarada waxaan odhan lahaa sh- sh- hawshan aad haysaan waa hawl adag laakiin waa hawl laakiin waa hawl muhiim ah waa waa adiga iyo askarigu waxaad tihiin isku mid Ma- askarigu wuxuu ilaaliyaa wuxuu ka ilaaliyaa dalka cadowga soo galaya xuduudaha macalinkuna wuxuu ka ilaaliya wuxuu ilaaliyaa jahliga burburinaya ummadda ayuu ka ilaaliyaa marka adiga iyo maxaa ahayd askarigu waxaad ciyaartaan Wadajir baad ilaalisaa.
dabcan labadaas waxaad waxaas- waxaad tihiin laba qof oo isku rool ciyaaraya macalinku eh, askariguna sidoo oo kale askariguna sidoo kale waa meesha lagu barto dulqaadka yadna wiil xarogoonaya oo qurux badan oo maashaallahya ayaa ciqaab la saara waxaa laga leeyahay timaaga soo xir isagoo isoo dawanaya uu xiiraya hadduu samayn waayo ciqaab kale ayaa u taalla samirkaaya tanna alla ku bartaa marka taa iyo taana waxay ka midaysan yihiin xagga samirka ayaa lagu bartaa right sidaas aa Good. aad baa mahadsantahay
kaasi waxa uu ahaa maxamed idriis areeye oo ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada hoose ee dalka jabuuti wuxuu u warramayey wariyaha v o a sagaal siciid farax halkaad ka dhegaysanaysaanna waa barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada maanta qodobo kale ayaa inoo soo socdaa dhinacii heesaha aynu ku yaranasano markan
guura dadkii oo dhigeysida guri ii naqdaaye aday guusha ku goda gadaashaa la guura dadkii oo dhigeysida guri ii naqdaaye gareeha kibirkee gacan oo gureynina gaare Gabasho gaduudata geesigii adooge bogoshiisa aade kugu giiran maaye karta waa gashaay garee kibirkees gacal oo gurayna gaare
waa tahay heestaas halkaayna kaga gudbino dhegeystayaal markana magaalada laascaanood magaaladaasi waxaa ku dhaqan dhallinyaro aqoon-yahano ah oo fikrado inta ay keensadeen islamar ahaantaasina ka miro dhaliyey oo ay halkaasi ka hirgeliyeen shirkad ganacsi oo dadka magaalada ku dhaqan u adeegta dadka magaalada ku dhaqan ayaa waxa ay ganacsigoodaasi ay ku xireen magaalooyin kala gedisan oo hargeysa iyo muqdisho ay ka midka tahay warbixintan waxaa magaalada laascaanood ka soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol
qaar ka mida dhallinyarada magaalada laascanood aqoon-yahanada barnaamijka v o a la hadlay ayaa sheegay inay soo kordhiyeen ganacsi ay ku midoobeen kaasoo ay kaga kooban yihiin wiilal iyo gabdho nimco cumar axmed waxa ay ka mid tahay hablo magaalada laascanood ee ka hirgeliyey ganacsi ku cusub barnaamijka dhallinyarada ee laantaafka soomaaliga v o a ayay uga warantay waxyaabaha ay soo kordhiyeen iyo adeega is leedahay ugu horeyn iyadoo sharaxi doonta ujeeddada ay ganacsigan ay ka leeyihiin bismillaah marka hore waa salaamayaa v o a iyo wariyaheedaba markaa xigta magacay waa nimco cumar axmed waxaanahay ardayda jaacadaha ku dhammaystay magaalada ee wax ku bartay aad baan ku faraxsanaa inaan ka qayb galo barnaamijkan busineska aanu ku midownay annagoo ah afar dhallinyaro ah oo afartayadu baanu ka baxnay jaacadda magaalada waxaan waxaan ugu talagalnay inay dadku kaga maarmaan magaalooyinka waaweyn waxay ka helayeen hadday hargeyso noqoto hadday xamar noqoto iyo hadday dubay noqotoba intaba waxaan ugu talagalnay alaabtay ka heli lahaayeen inay halkan ka helaan insha allah waxa ugu weyn aan u furnay waxweeyaan barnaamijkaygu oo ahaa inaan annagoo afar ah aan shaqo abuur samaysano iyo inaan magaalada wax cusub kusoo kordhino oo ah home decoration waxyaabaha guryaha lagu qorxiyo hadday noqoto wax kasta oo looga baahnaa magaalo kale in magaalada laga helo shaqa abuurka aad samayseen wax qurux badan baad soo kordhiseen bal ka waran wakhtigeeda ku qaadatay inaad adeegan oo kale aad magaalada laascaanood keentaan oo aad hirgelisaan oo ay dadku idinsoo booqdaan oo dhiirigelin ay u noqoto dhallinyarada kala duwan bal iga war ilaa markii ugu horreysa aan fikirka helnay inaan barnaamijkan bilowno ilaa iyo haddeer oo aanu samaynay oo dadku noo imanayaan oo aan magaa furitaankaegu u dhacay waxa- waa muddo lix bilood ah lix bilood in ku jirta aan wadnay dee laba bilood in ku dhow waxaan waxaan darsaynay em, barnaamijkan iyo suu magaalada ka noqon lahaa iyo baahida ugu weyn ee magaalada ka jirta en, iyo inaan anagu dhamaadaan dhalinyaro nahay aan lacag urursano aan businesskan samaysano waayo dadka en, dhalinyarada waa in yaroo salary ah wax weyn ma haystaan inaan lacagta urursano inaan ku talagalno inaan barnaamijkan iyo ta ugu weyn aan labadaa bilood wadnayna wuxuu ahaa inaan darsanay baahida ugu weyn ee magaalada ka jirta sidoo kale cabdirashiid cali yuusuf waxa uu ka mid yahay dhallinyarada barnaamijkana hirgelisay v o a ayuu uga waramay ujeeddada ay ka leeyihiin iyo muhiimadda ay leedahay in dhallinyaradu ay xoogga iyo maskaxda iyo aqoonta isu geeyaan bal waxaad iga warantaa fikradani iyo tallaabooyinkan aad is leedahay dhallinyarada iyo dadka aqoon-yahanka faa'iido badan bay u tahay in maskaxda iyo muruqa la isu geeyo Een, bismillaahi raxmaan raxiim ugu horeyn waan salaamayaa fewa iyo wariyaheeda cabdikariin olol een, salaan ka bacdi horta midda jirta waxa weeye een, qodobka koowaad inaad adigu qof u shaqayso waxaa kugu dhaanta inaad u shaqaysato inaad u shaqaysato waxay ku imaanaysaa fikradihii laisu geeyey solutionkii lasoo saaray marka xal baa la helaya xalka la helaya waxay tahay anagu waxaanu furnay meheraddan meheradda markaanu furnay ganacsiga waad ogtihiin oo markaad adigu ganacsi samayso dhalinyaro kalaad usi shaqo abuur u samaynaysaa kabacdi intaa waxaa weeye anagu waxaan ugu ugu talagalay een, dadkan transferka ee aadaya gobolada nagu xeeran inay kaga raystaan sababta uga raysan waxaa weeye wax kasta oo ay u aadi jireen meel logistic ka baxayo transportation ku jiro waxyaalo badan ku jiraan inay ka heli karaan bartan marka waxyaalo badan oo kaga duwannahay meeladaha way jiraan waxyaalo badan oo aan rabno inaanu soo kordhin way jiraan hadafkayguna inta wuu kasii dheeraya
waa gartay muhiimadda ay leedahay in dhallinyaradu ay isu tagto awoodooda ay muujiyaan oo kale bal iga war
waad ogtahayoo dhallinyaradu markaa hadir jaamacadaha ka baxdo shaqo la-aan ku dhacdo wax badan baa imaanaya stress baa imaanaya qofkii depression ku dhaca imaanaya marka qofkaas aad lista xitaa mental illness inuu noqdo hadhowto dhici karas laakiin markayn aas isu tagno afar isu tagto saddex isu tagto isu geyno waxaa soo baxasa in qofkii u shaqaysanayo lacag baa la samaynayaa hadaf baa la yeelanayaa dadkii loongii waxay yeelanayaan wax loo yaqaano hadaf kabacdina halkaa waxaa kasoo bixi doona in dadka ay shaqaystaan lacagna la sameeyo lacagtaa laisu geeyana ay noqoto wax lagu faa'iido ta kale aan usoo jeedinaya waxa weeye shaqala-aanta waynu naahan shaqada dhalinyaradu waxay tahay shaqalaan waa shaqalaan laakiin processka shaqada ma joogno qof halkaa fadhiya wuxuu ka odhanaya dhalinyaraha inuu shaqo ma hayo shaqadii markaad fakarkii la timaado baad shaqadii helaysaa isu geey waxaad hayso qof kale walaalkaayo la tag sheergareeya ku dhaqaaqa markaasaad helaysaan
bal waxaad iga horantaado magacaa ku bilaabaya in dhallinyaradu ay fikrada soo kordhiyaan bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa ridwaan maxamed haybe waan soo dhaweynaynaa fikrada noocan ah ee weliba ka baxsan shaqada caafimaadka waxay tani noo cadaynaysaa in isdhexgalka bulshada ah marka aad baan usoo dhaweynaynaa bal ka waran hal abuurka dhallinyaradoo kale inay sameeyaan oo maskaxdooda iyo maalkooda isu geeyaan inay intay shaqo raadin lahaayeen oo kale ha fikradan oo kale way soo badanayaan wayna fiican yihiin qoladan oo kale waxay ku fiican yihiin wiilal iyo gabdho bay isdhexgal u sameeyeen marka dee aad baan usoo dhaweynaa maxaad ku aragtay hadda halkan cusub
waxyaalo badan wallaahi oo dhallinyaradu u baahan yihiin way hayaan insha allah waxyaalaha ka dhimanna waan u direynaa wallaahi aad baa loogu baahnaa waxyaaba ay soo kordhiyaan siiba dumarka carwooyinkan caynkaana aad baan ugu baahneen marka dhallinyarada aad baan ugu mahadnaqayaa kawar in shaqo abuur ay sameeyaan oo kale bartay dad u shaqayn lahaayeen oo kale shaqa abuurka aad bay u fiican tahay in magaalo shaqa abuur la sameeyo magaalada waxyaabo badan baa ka bannaan boosas badan baa ka badan dhallinyarada magaalada usoo kacdan way ka jiifan arrinka waxaan ku bogaadinayaa inay shaqa abuur samaystaan oo magaalada kor ay usoo qaadaan guud ahaan soomaaliya ayaa dhallinyaradu si weyn waxay uga hadlaan dhanka shaqala-aanta shaqa abuurkana magaalada laascanood iyo deegaanada kale ee soomaalida lagu soo kordhiyo ayaa waxay u tahay inay wax badan noloshooda kaga bedelaan taasoo qoysaskoodana ay ku caawinayaan cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
waa tahay dhegeystayaal dhinacii ciyaaraha ayaanu markaanu jallaacaynaa kusoo dhowaada maxamuud mascade ayaa inala socodsiinaya
aa kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay isreereebka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan dhabayaaqadiisa lagu qabanayo waddanka qatar ayaa waddamada latin america ay u loolamayaan oo habeenkii xalay ahaa kulamo adag ay fooda isku dareen xulka qaranka ee bolivia iyo jili oo wada ciyaaray ayaa xulka qaranka ee jili waxa ay ku badiyeen saddex gool iyo laba ciyaaryahan alexis sanchez ayaana goolashaasi laba ka mid a u seexay weliba goolka guusha isaga ayaa qarankiisa u dhaliyey xulka qaranka ee urugway afar gool iyo hal ayay ku dharbaaxeen xulka qaranka ee venezuela waxaana soo wanaagsanaanaysa haatan rajada urugway ee ka qabto inay koobka adduunka usoo baxdo oo haatan kaalinta afaraad ayay soo gashay argentina ayaa hal gool iyo waxba kaga badisay xulka qaranka ee colombiya colombiya ayaa kulankii labaad oo xiriira laga badinayaa toddobaadkii hore peru ayaa sidaasoo kale hal gool iyo waxba kaga soo badisay guuldaradii soo gaartay toddobaadkii hore ayaana keentay in taageerayaashu ay aada u caroodaan weliba guriga colombiya ayaa lagu ciyaarayay waxaana ay bilaabeen in ay ku oriyaan kooxda oo weliba ay walxag ku soo tuuraan taasi oo keentay ciyaartoydu in ay si weyn qalabka warbaahinta ugu weeraraan sikastoo taaba xulka qaranka ee colombiya ayaa laga cabsanayaa inuu koobka adduunka usoo bixi waayo argentina goolka guusha ciyaaryahan lowtaro martinez ayaa u dhaliyey waana kulankii labaad oo xiriira oo xulka qaranka argentina oo ciyaaryahan lowtaro martinez gool u dhalinayo inkastoo labadii kulan ee ugu dambeeyey xulka qaranka argentina uu ka maqan yahay ciyaaryahan leonel messy brazil ayaa afar gool iyo waxba kaga badisay xulka qaranka ee baraguay waxaana goolashaasi u kala dhaliyay ciyaaryahanada da-da yar ee ravinha antony iyo rodrigo iyo weliba ciyaaryahan philip coutinio peru iyo ecuador hal iyo hal ayay ku kala tageen xulka qaranka ee brazil iyo argentina ayaa ilaa iyo hadda xaqiijiyey usoo bixitaanka koobka kubadda cagta adduunka ee wadamada qaaradda latin america ecuador urugway iyo peru ayaana kaalimaha saddexaad afaraad iyo shanaad ku kala jira halka jili iyo colombiya ay lix iyo toddobo kala fadhiyaan kulamada soo socda waa kuwo aada u adag ayaana kala reebi doona wadamadan latin america haatanna haddii aan jalleeco koobka qaramada afrika ee sida xiisaha badan uga soconaya wadanka cameruun ayaa caawa ciyaarihiisa semifinalka fooda laysku daraya xulaalka qaranka ee burkina faso iyo senegal ayaana kulan adag uu dhex mari doonaa labadan dal ayaan taariikh ahaan abid ku guulaysanin koobka qaramada afrika laakiin xulka qaranka ee senegal ayaa xilli ciyaareedkii kan ka horreeyey koobkan ciyaartiisa kama dambaysta ah yimid oo xulka qaranka algeria ayaa hal gool iyo waxba koobka kaga qaaday sanadkan dad badan ayaa rumaysan senegal inay koobka ku guulaysan karaan laakiin xulka qaranka ee burkina faso ayaa wareegii sideedda tunisia hal gool iyo waxba kaga soo badiyey waxaana taasi ay siinaysaa fursad ah inaanay cidno ka baqinin oo weliba ay senegal inta ka badiyaan ciyaarta finalka ahna usoo bixi karaan haddaba la arki doone cidda guushu ay caaw raacdo wagaag dhegaystayaal barnaamijkeenna ciyaarahan inta ayaan kusoo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe waa masxadooydile sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay masxadda aad buu mahadsan yahay dhegaystayaal dhinacii heesaha aynu ku laabanno markana ku soo dhowaada heestan tahay fanaanintaas araxmed allah naxariistay xasan aadan samatar ayaa ku luqeynaya heestaasi waxayna gabagabo ahayd idaacadeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta inta aan mar kale hawada ku kulmi doonno afarta galabnimo waxaan kaga tegayaa nabadgelyo